qolyaha saxaafadda nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid baa jiri uu yidhi kafaa bikulli maa samic qofka waxaa dembi ugu filan wax kastoo uu maqlay inuu sheego wax kastoo uu maqlay inuu sheego qof kasta warka uu ka dhegaysto inuu yidhaa saas baa la yidhi saas baa la yidhi saas baa la yidhi walow waxaas xitaa qaarkood ay dhici karta inay run yihiin bikulli wax kastoo aa maqashaha sheegin warka aad sheegaysid oo ilaahay kugula xisaabtamayo oo bulshadu ku dhegaysanayso idaacadaha runtii way jiraan idaacado deegaan ka tirsan oo in badan iska ilaaliya wararka bulshada kala geynaya kuwana waxaad moodaa in la yidhi ayaga aruursada keliya maantoo dhan haddaad dhegaysatid boqolkiiba sagaashan ama sideetan wuxuu soo daynayaa tol beelaya annaga reehebela tol beelaya haddaan reehebel barakicino tol beelaya ma annagaa saasa ma annagaa reehebelle kida kida kida waxyaalaha yeeraya oo hadda afka aan lagu dhifan karin in kastoon afka laga qarin doonin halkan wax ka soo yeeray iyo halkan wax ka soo yeeray wax afka laga qarin kara ma mana qarsoona waa iska duuban yihiin ilaahay agtiina way ka xisaabsan yihiin qof walbana ilaahay waa kula xisaabtamaya adinkuna warbaahintiina sumcadda ha ka dilinina waa laydin dhegaysan waxaa dhici karta bulshada agteeda ixtiraam inaad ku leedihiin waxaa dhici karta ixtiraamkaas inaad ku weysaan eraye maantay aan wax aakhire iyo adduunye midna anfaca adiga aysan kugu jirin inaad ixtiraamka bulshada ku weysid taana waxaan leeyahay ragga saxaafadda